waa heerta hore ee waaberiga magaaladani mombasa dhaqdhaqaaqa in la magabaxay socodka mombasa mombasa walk movement ayaa waxa ay bilaabayaan socodkan oo labiyo labaatan kilomitir cagta la marin doono si caafimaadka iyo badqabka jirka sare loogu qaado dad bulshada magac weyn ku dhexle oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin reer mombasa iyo qaar ka mid a ganacsatada iyo bulshaweynta mombasa ayaa si weyn uga dhex muuqanaya socodkani dhaqdhaqaaq kasta iyo ololo kasta oo la bilaabaa waxaa buddhig u ah qayb ka mida bulshada ololahan dhaqdhaqaaqa socodka mombasa ayaa waxaa buddhig u ah meeja idriis cabdiraxmaan oo ka soo jeeday ismaamul goboleedka gaarisa islamarkaana horey u ahaan jiray sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalkani kana fadhiistay howlaha ciidamada sannaddii labada kun iyo saddexda socodkan oo si wada jira asbuucii hal maalin ay wada sameynayaan dadka bulshada magaaladani mombasa ayaa dadka kasoo qayb gala waxa ay sheegeen inay sidoo kale ay dhiirigelin u tahay in maalin kasta ay si iskooda ay u sameeyaan magacaygu waa axmed siraaji nuur maasha allah alxamdulilaah ilaahay noo nimceeyey maanta waxa weye labi labaatan kilomitir oo socod ayaan samaynaynay marka insha allah kooxdii ugu horrayso hadda soo gashay baan nahay intii kalena way soo socdaan marka arrintan waa arrin caafimaada alxamdulilah anigu marka hore exerciseka caadi maalin kasta shan kilomitir oo orodaan samayn jiray marka maanta socodkii ma aad iguma cusleen wuu fududaa haddii aan maalin kasta sidaasoo kale daa'imana inuu aad igu sii fududaan doono ayaan qiyaasaya insha allah
maanta waxaan u soo baxnay socodkanayto walking mombasa walk movement ayaan u soo baxnay maanta maasha allah waa caafimaad socodka uu aad u fiican yahay marka waxaan soconay 22 kilometers 22 kilometers aan meeshan park forest aan ku dhex soconay 22 kilometer aan ku soconay marka waa maalin farxad leh waa laisku soo baxay mombasa mombasa walk movement oo nin walaalkeen ah oo meja idris cabdiraxmaan la dhahaya ayaa founder ka ah marka halkaa waan ugu casuumay socodka horta waa shay muhiim ah oo nafta bani'aadanka ay u baahan tahay number one dadka badana xanuunka maaragtay markii ay xanuunkaas ku dhaca daawo inay ku bilowdaan waa laga fiican yahay waxaa fiican physical fitness inay sameeyaan oo maaragta ay socdaan socodka laazim ma aha inaad maaragta maalin 10 kilomitir mise 30 kilomitir aad socoto xataa laba kilomitir haddaad ku bilowdo maalin walba waxaa waaya caafimaadkaada wax weyn ayaad ku gashay qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha socodka mombasa ayaa waxa ay sheegeen inta uu socday ololahan inay ka dareemeen isbeddel dhinaca caafimaadkooda iyagoona ugu baaqay bulshada ku nool magaaladani mombasa inay kasoo qayb qaataan socodkan
sumbuliwa na pressure for long time almost niko 30 years na pressure imenishika nikiwa 26 years so nimepata shida from long time but after nimejoin Mombasa Walk Movement sijasikia kitu chochote maanake a lot of exercise nimefanya nimetembea sana from Jumeria to Nyali Jumeria to Miritini maona so every Saturday lazima ni walk na since nimeona benefit ya Mombasa Walk Movement juu nime lose nilikuwa na 121 kg na sasa niko na 100 last week nilikuwa na 115 jimicsiga iyo socodku waxay ka mid yihiin waxyaabaha caafimaadka qofka bini'aadamka ka qayb qaata halkan aanu ku sugannahay waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo ka mid ah bulshada magaaladani mombasa si ay u qayb qaataan jimicsi ay ku ballameen inay asbuucii hal maalin ay sameeyaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa